سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم ولندرك العلي سويا jamaame waa degmo qadiimi ah oo lagu tilmaamo hoyga tacliinta marka si kale loo dhigana waa markaska thaqaafada sida ay dadka deegaanku sheegeen xilliyadii hore waxaa magaaladan ka furnaa madaariis nidaami ah markii uu gaaray maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinkana waxay degmadan noqotay mid ka mid ah degmooyinka ku horumaray tacliinta islaamiga guddiga xamlada macan naxwa alcilmi walmacrifa oo markan uu socdaalkiisu soo gaaray degmada jamaame ayaa markiiba qorsheeyey halka ay ka bilaabi lahaayeen howlaha shaqo ee horyiilay lijnada laguna dardargelinaya muhiimadda ay dadka deegaanku siiyaan waxbarashada nidaamiga maadaama magaaladan lagu tilmaamo inay tahay markaska thaqaafada soo dhoweyn iyo isxagwaraysi kadib guddiga xamlada ayaa si toos ah u gudagalay howlihiisa iyadoo markiiba la bilaabay dowlaadka diiniga ah iyo muntada u gaara haweenka oo loo qabanayay dhammaan haweenka muslimaadka ah ee wax ka dhigta maraakiista dacawiga ah iyo kuwo kale si aysan cidina u seegin risaalada mugga iyo miisaanka leh ee uu sido guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta fulinayeyna xamlada uu ku dhawaaqay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka bulshada degmadan oo aan horay nasiib ugu yeelan xamlo ballaaran oo tan la mid ah ayaa laga dareemayay inay si weyn kaga faa'iidaysteen daraasaadka ololahan tacliimiga ah ee macan naxwa alcilmi walmacrifa intii lagu guda jiray muddadii uu guddigu ku sugnaa jamaame markaad waraysato dadka deegaankuna waxayba kuu sheegayaan in tanshiidkan uu waxweyn ka beddelay wacyiga tacliin ee bulshada magaalada jamaame arrimaha xusida mudan ee uu guddigu ka shaqeeyey intii uu ku sugnaa jamaame allah fadligiina u hirgalay waxaa ka mid ah dowlaad loo qabanayay mucalimiinta maadaama sida aan horeyba u soo sheegnay uu mucallimku yahay furaha aqoonta waxay guddidu isla qaateen si la mid ah degmooyinka kale in mucalimiinta si gaar ah muhiimad loo siiyo kana faa'iidaystaan risaalada uu wado guddiga waxaa sidoo kale jiray dowro loo qabtay ardayda madarasada imaamu bukhaari oo iyana la siinayay duruus kala duwan oo ay dhinac socotay musaabaqo lagu qiimeynayay heerarka ay joogaan hadafka ugu weyn ee laga lahaa musaabaqadu waxay ahayd in dadka deegaanka la tuso farqiga weyn ee u dhexeeya ardayda wax barata iyo kuwa asaagooda ah ee aan waxba baran iyo sida ay u kala fog yihiin jahliga daashaday in badan oo ka mida bulshada iyo iftiinka cilmiga ee ay ardaydu ku tartamayaan juhdiga iyo wakhtiga la geliyey jiilka wax ku barta madarasada imaamu bukhaari ayaa keenay in ardayda ay wakhti horeba iska soo xaadiriyaan goobta loo iclaamiyey inay dowlada ku qaataan mucalim khaalid oo goobjoog ahaa xafladda gunaanadka dowladii tanshiidka ee loo qabtay ardayda ayaa sharaxaad ka bixiyey heerarka ay soo martay xamlada iyo arrimaha la taaban karo ee ay kala kulmeen magaalada jamaame waxaa dowladda inoo garab socday waxaa ugu magacdan al anshita almusaaxiba lidowra dowladda waxay wadatay anshita waxaa kuwa ka ahaa tartamo ardada u dhexeeyay wiilal iyo gabdho shalay maasha allah waxaa laiskugu yimid barxadda weyn waxaa ka soo qaybgalay jamaahiir aada u badan waxaan dhihi karnaa intaan wilaayada soconnay waa dadkii ugu badnay isku soo baxay reer jamaama maasha allah fagaaraha uu tartanku ka dhacayey oo ahaa goob aad u mashquul badan ayaa waxaa marka uu soo dhammaaday tartanka guddigana uu ku dhawaaqay natiijada idaacadda islaamiga ah ee andalus kula hadashay mid ka mid ah odayaasha deegaanka isagoo cabiray dareenkiisa bulshadana ugu baaqay inay u dareeraan goobaha waxbarashada waxaan galabta aad iyo aad aan ugu faraxsannahay qiimaynta iyo habka waxbarasho tartamada madarasada albukhaari iyo degmada jamaame wacdaraha ee soo bandhigtay xagga waxbarashada waxaan leenahay dadweynaha ku dhaqan degmada jamaame inay ka faa'iidaystaan jaaniskan weyn ee haystaan maktabada tarbiyat wa tacliim ay ugu talagashay muntada tacliimi ah oo loo qabanayay haweenka magaalada jamaame ayaa ka mid ahaa arrimaha u qorshaysnaa guddiga una fulay allah fadligii intii uu ku sugnaa degmada waxaa muntadaha ka faa'iidaystay boqolaal ka mid ah haweenka magaalada waxaa la siinayay qisas iyo duruus kala duwan gabagabada muntadaha tacliimiga ah waxaa idaacadda islaamiga ah ee al andalus kula hadashay mid ka mid ah hooyooyinkii ka faa'iidaystay muntadaa waxay hooyadan sheegtay in wiilasheeda ay u diyaarinayso inay qayb ka noqdaan halganka jihaadka ah ee lagula jiro cadowga alle maadaama ay dhuuxday qisaska hooyooyin uu allaah gacanta ubadkooda ugu gargaaray islaamka anoo ku bilaabayo magaceyga ummu maxamed waxaa halkan ka salaamayaa idaacadda andunisia meelkastay joogto marka labaadne maanta wuxuu ilaahay nala kulmiyey muxaadaro aad iyo aad u qaymo badan oo aan wax badan ka faa'iidna annagoo ku dayanayno sidii ummu cameer oo kale maamooyinkii wiilashooda hadiyada u bixiyeen jihaadka diinta oo islaamka ku bixiyeen inaan ku dayanno wixii gabdho muslimaadda oo joogeen maanta muxaadaradaas iyo wixii ka maqnaaya waxaan ugu baaqayaa gabdhahaas jidka ay mareen in ay maraan wiilashoodana ay u hadiyeeyaan ilaahay hortiisa iyo diinta si ay u taageeri lahaayeen gaalada ay weli jihaadi lahaayeen aniga sanadkeyga konton jir waay wiilal waa ii joogaan aad iyo aad aad iyo aad ayaan ugu jeclaan lahaa inaan jihaadka ugu daro
intii uu guddigu ku sugnaa jamaame waxaa jiray kulamo wax ku ool ah oo lala qaatay waxgalka magaalada sida culimmada odayaasha ganacsatada waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si looga dooda horumarinta waxbarasho ee magaalada guddiga ayaa bulshada jamaame u soo jeediyey qodobo dhowr ah oo saddex ka mid ah ee qusaysay bulshada magaalada mid ka mid ah dadka waxgalka u ah magaalada oo goobjoog ahaa kulanka horumarinta arrimaha waxbarasho ee jamaame ayaa sheegay in madarasada ay ka mid ahayd meelaha ugu horreysa xagga aqoonta balse uu jiro gaabis dhanka bulshada isagoo dadka deegaanka ku booriyey inay ubadkooda waxbarashada geeyaan jawan waxay ahaan jirtay meesha keliya gobol soomaaliya oo waxbarashada kow ah ayay ahaan jirtay ka bacdi markay hadda xarakada inoo imaatay walaayadu ay noo imaatay waxay ahayd hataa dugsiyada dugsiyada ugu horreeyo ayay ahayd laakiin maalmahan dib u dhac ayaa jira jamaam runtaa fiican marka insha allahu tacaala boorkaan iska jafno waxbarashadan kor aan u qaadno ilmaheena aan keenno iskuulka iskuul boqol iyo soddon dhiganayso caruur ma aha dhowr kun oo qoysaa degan magaalada min saddex caruur keliya haddii dugsiga iskuulka laga geeyo ilaa dhowr kun saddex kun afar kun oo caruur waa la helaya caruurtaasna waxbarashadeeda waalidiinta way anficay wax kastan way anficaysaa gebagabadii waxay qayb tan oo ahayd socdaalka guddiga xamlada macan naxwal cilmi walmacrifa uu ku tegay degmada jamaame ku soo dhammaatay jawi heer sare ah intii uu guddigu joogay degmada waxay bulshada martigeliyeen isbeddella muuqda oo la taaban karo waxayna bulshada firfircooni iyo nashaad ka qaadeen dadaalada uu bixiyey guddiga iyadoo uu markan guddigu qorsheeyey socdaal kale iyo degmo kale xalqada xigta ayaan inshaa allah ku eegi doonaa arrimaha u qabsoomay guddiga iyo halka ay u jihaysteen أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنامى